agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa xaragga ka jaray xarunta kaydka daawooyinka oo laga hirgeliyey magaalada burcod taasoo ay dhistay wasaaradda caafimaadka somalilan munaasabadda xaragjarka kaydka daawooyinka ee magaalada burca ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka somalilan iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka togdheer maxamed cabdi axmed ayaa ka waramaya faa'iidada xaruntan maanta waxaan u joognaa oo uu nala joogo agaasimi guud wasaaradda horumarinta caafimaadka xarikajarka weerhowskii ama khaarkii daawada oo loogu talagalay in khaarkanoo hore wasaaradda caafimaadku u dhistay oo muddo iska xidhnaa ayaa imika dib loo furay iyadoo loogu talagalay dawada xaaladaha emerjensiga in la dhigo iyo gobollada bariba wixii markaa ay wasaaraddu sentraalka halkii wasaaradda dhexe dee mar walba loo doonan lahaa in halkan lagu kaydiyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda wasaaradda oo u horeeyo wasiirka agaasimaha iyo wasiir ku-xigeenkuba oo qorshahan sameeyey in dawada loo dhigo halkan ama lagu kaydiyo wixii marba qolyaha bariga u baxdana marba halkan looga qaado agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan maxamed cabdi xerageeye ayaa sheegay in xaruntaani ay muhiim u tahay dawooyinka la keeno magaalada burco ujeeddada ugu weyn eanu ka leenahay inaannu weerhouse ama stoor dawo oo ballaadhan aannu ka samayno gobolka togdheer iyo magaalada burcaba waxay tahay inaan mar walba laga sugin xarunta dhexe wax seerfiska la daadejiyo halkanna ay u noqoto meel laga sii waraabiyo ama laga qaado dawooyinka gobollada bariga oo dhan ka wasaaraddu waxay keeni doontaa dawooyin mar walba istoorhkan waxaanu noqon doonaa istoor afar iyo labaatanka saacadoodba shaqaynaya oo hawshiisii wata marba baahidii jirta loogu yimaado oo riliis gareeya marka wuxuu u shaqayn doonaa nidaam ay marna dawa soo gelayso marna ay dawa ka baxayso iyada oo wax weyn ka tari doonta ee xilliyada emerjensiga in dawo laga sugo xarunta dhexe ee hargeysa